faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareed
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar aan raadiyo cadaado jawaar
raxmaanraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeenay raadiyaha cadaado caawana waxaa ugu dooroon madaxda maamulka jubbaland oo sheegay inay wadahadal la gelayaan madaxda maamulka gobolka gado ee jubbaland hay-adda c i d da soomaaliya oo baaritaan ku samaynaysa dad lagu soo qabtay howlgallo laga sameeyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kooxa hubaysan oo sargaal ka tirsan maamulka puntland ku dilay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland faahfaahiino ka soo baxaya dagaal ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose baarlamaanka soomaaliya oo loogu baaqay ama loogu hambaliyey ansixinta sharciyada la hor keeno iyo qaramada midoobay oo sheegtay in xuutiyiinta yaman aysan ka dambayn weerar sanadkii hore lagu qaaday xarumaha saliidda ee sacuudiga intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka habeenee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow diyaar garooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo jimca soo galayso taarikhdan ay ku beegan tahay sagaalka bisha koowaad laba kun iyo labaatan iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaas oo fidsan warka anigoo sharmaarka ayaa idinla socodsiin doona farsamadana waa saaxiibkay karama madaxda dowladda federaalk soomaaliya ayaa loogu baaqay inay hubka dhigis ku samayso beelihii dhowaan ku dagaalamay deegaano ka tirsan bariga gobolka mudug ayaan nuur xirsi ee warbixinta warkaa inoo sii qaada dhegaysa iyadoo inta badan ay soo noqnoqdaan dagaalbeeleedyada u dhexeeya dagaalbeeleedyada deegaanada miyiga ah ee gobolka mudug gaar ahaan deegaanada towfiiq iyo barwaaqo ayaa dowladda federaalk soomaaliya loogu baaqay inay hubka dhigis ay ku sameyso beelaha ku dagaalamaya deegaanada afbarwaaqi iyo towfiiq si mar kale ayuusan dagaal uga dhicin halkaasi cabdulaahi jaamac oo ah gudoomiyaha deegaanka afbarwaaqi ee gobolka mudug ayaa baaq dheer u diray dowladda federaalk ee soomaaliya taas uu tilmaamaya in dowladdu ay qeyb weyn ay ka qaadan karto hanaanka dib u heshiisiinta beelaha ku dagaalamaya deegaanada towfiiq iyo afbarwaaqo uu tilmaamay inay tahay dagaalkeedu mid daba dheeraaday deegaanada lagu dagaalamay ayaa haatan xaalkeedu yahay mid degan iyadoona beelihii dagaal halkaasi duriirtu ay ku dhex martay la kala heshiisiiyey islamarkaana aysan jirin wax maga aysan kala qaadin islamarkaana cabsi weyn laga qabi karo in mar kale ay dhici karto dagaal mar kale ay iskaga hor imaadaan beelahaasi ku dagaalamaya halkaasi islamarkaana dowladdu lagu baaqay inay hubka dhigis ku sameyso guud ahaan beelaha deegaanada tawfiiq iyo afbarwaaqo si mar kale uusan dagaal ugu dhicin halkaasi waan ku heshiinayna dagaalkaasi in la joojiyo kahanina waa laga socosootay oo nabadgelyo asiga nabadgeeda loo sugi lahaa waana lagu heshiiya arrintaas waa dhamaatay nabad wax magabiyo waxa oo la kala xisaabsaninna ma jiraan nabad dhowr talagaan isku raacay in qofkii bilaabayo waxaa hadabana hadda ay ka qaadatay kuletaa xisaab garashadaas iyo iskudeyntaas arrintaas iyo meesha dhigtay arrimaha ka qaadatay intaas intaa dowladda hadda adiga dowladka wixii ay qala kartay iyo sida islaamku kala dhexgeli karta inay intaas adigaa laga rabaa mas-uuliyadeedii wey ama mas-uuliyaddeeda qabsatay ayaa laga doonayaa dadka majira majira majira maga dowladda waa soo jeedinaya dowladda waajibaadkeeda dowladda waa taqaanaa haddii gaarsiisanaya waa fiican haddaysa gaarsiinina daawishayday galaysaa waxaa soo jeedinaya inay hadka dowladnimada inay gaarsiiso meel kasta ana hawshaas oo dhow hal markaan dhow ma ahan dowladdana faasida noocaas iyo iyo noocaas arta weliba isa gaarin laakiin waa wanaagsanaaneed markii ay hawshaas ay ay ay ay soo bilaato in la suubiyo ma garan ummadda ilaahay nabadana kuwa qornaan dagaalka iyo alaabada la iska daayo
ciidamada maamulka jubbaland ayaa howlgallo ka sameeyey duleedka magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland xasan axmed maxamed
xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal qushaysan oo deegaano duleedka ka ah magaalada kismaayo caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland ay ka fuliyeen ciidanka daraawiista ee maamulka jubbaland kuwaasoo ka howlgala qaybo ka mida deegaanada jubbaland si gaara magaalada kismaayo caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland deegaanka yaaq bashaara oo dhanka galbeed kaga beegan magaalada kismaayo caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland ayay ciidanka howlgalka ka sameeyeen waxayna sheegteen inay halkaas ay ku dileen labaatan xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna ku sugnaa deegaan u dhow magaalada kismaayo caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland cabdinuur moogo ah afyeenka hay-adda amniga ee maamulka jubbaland oo warbaahinta kula hadlay magaalada kismaayo jubbaland waxay xaqiijiyeen labaatan ka mid a dagaalamayaasha al-shabaab inay ku dileen howlkaasi ay ka sameeyeen duleedka magaalada kismaayo ee jubbaland sidoo kalena waxay qeeteen inay ka qaateen hubka ay wateen tanka xubnaad ee ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku dileen duleedka magaalada kismaayo ee jubbaland cabdisentarada xubnaha ay dileen oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay garanayeen ilaa afar islamarkaasna howlkaasi ay ku fuliyeen oo qayb uu ka yahay qorshaha la doonayo in gobolada jubbooyinka laga saaro dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugnaa qaybo ka mida deegaana jubbaland maamul la soo dhaafay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland iyo ciidamada midooda afrika misom ay howlgallo xoogan ay ka wadeen deegaana hoostaga magaalada kismaayo caasimada kumaalgaarka ee maamulka jubbaland waxaana al-shabaab ay ka saareen deegaano badan oo ka tirsan gobolka waxaana sidoo kale hadda ay wadaan howlgal xoogan oo ay ka wadaan qaybo ka mida gobolka gedo iyo sidoo kale gobolka jubbada dhexe oo al-shabaab ay ku xoogan yihiin waxaana saraakiisha amniga ee maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya ay sheegeen in hadda qorshadood u yahay sida al-shabaab uga saar lahayn dhammaan deegaanada ay maamulka jubbaland kaga sugaya al-shabaab gobolka jubbada dhexe ayaa dhammaantiis waxaa ku waasoon dagaalamayaasha al-shabaab waxaana ka arrimaya dhammaan deegaamadiisa xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland horey u sheegeen in gobolkaasi dhammaan al-shabaab ay ka saari doonaan sidoo kale ciidamada midooda afrika misom ayaa sidoo kale waxay howlgallo ay ka wadaan qaybo ka mida gobolka jubbada hoose si gaara deegaano al-shabaab ay kaga sugiin gobolkaasi waxaana sidoo kale taliska midooda afrika misom ay sheegeen in al-shabaab ay ka saari doonaan deegaanadaasi
mahadsanid xasan axmed maxamed ciidamada booliiska soomaaliya waa ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa loo xiray qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya aniso ayaa warbixinta warkaa inoo sii qaada dhegeysa laba askari oo ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya ayaa la xiray qaraxii shalay subaxnimmadii ka dhacay kontaroolka sayidka oo ka mid ah goobaha laga ilaaliya madaxtooyada soomaaliya askarta qaraxa loo xiray ayaa ilaalo ka ahaa kontaroolka ay boolisku leeyihiin oo ku yaala inta u dhexaysa hotel weheliye iyo isgoyska dabka halkaas oo la aaminsan yahay in uu soo maray gaariga isku qarxiyo isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan booliska soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in gaarigan uu soo maray kontaroolka islamarkaana aysan jirin cid baartay balse hadda loo hayo shakhsiyaad soo fududeeyay inuu halkaasi gaaro ciidamada ammaanka soomaaliya ee ku sugan isgoyska iyo waddooyinka muqdisho ayaa wakhti badan gelin baarista gaadiidka waxa ayna qaarkood weydiiyeen oo keliya aqoonsiga halka qaarka kalena aysan aqoonsi gaadiidkana aysan marsin wax baaritaan ah ku samaynin waan xilliyada ay badanaa jirto xaalad deganaansho ah ciidamada booliska ee ku sugan waddooyinka muqdisho waxaa ka muuqda dadaal rafaad iyo daruufo adag mana lahan niyad dhisan oo ay ku howlgalaan qaarkood waxa ay ka cabanayaan mushaar la-aan muddo dheer haysata halka qaarkoodna ay ka shaqaynayaan wakhti ka badan intii loogu talagalay
faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil kooxaha hubaysan magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland ay u geysteen sarkaal ka tirsan ciidamada maamulka puntland haashim cumar ayaa warbixinta warkaa noo sii qaada dhigaya faahfaahinno dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan dilal laga geysta magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wararka ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi lagu dilo sarkaal ka tirsan ciidamada taraafikada ee maamulka puntland sarkaalka oo magaciisa lagu sheegay cumar ile ayaa waxaa kooxo ku hubeysnaa bastoolado ay ku toogteen xaafadda isgooska gaaco meel waxyar u jirta xarunta dowladda hoose ee puntland goobjoogayaal ayaa raadiyo cadaada waxaay u sheegeen in raggii ka dambeeyay dilka ay goobta ka baxsadeen islamarkaana meydka goobta ay ka qaadeen askar kale oo goobta soo gaaray wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in ciidamo ka tirsan booliska puntland ay howlgallo ka wadaan xaafadaha gaaco ee magaalada boosaaso oo uu dilka ka dhacay kaas oo saameeyey isku socodka dadka iyo ganacsiga ammaanka magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa uu ahaa mid aan wanaagsanayn waxaana ka dhacay dilal dhowr ah oo ay sheegteen al-shabaab iyo daacish
madaxda waa qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed ayaa xubnaha golaha shacabka soomaaliya ugu hambeliyey xeerarka ay ansixiyaan oo ka mid ah xeerka badaroolka waryahayga hodan axmed cabdi ayaa warbixinta warka inoo eegeysa siyaasiyiinta sida ahadka looga socdo oo ama markaasi ula socdo arrimaha siyaasada dalka ayaa wuxuu wax wanaagsan ku tilmaamay sharciga baarlamaanka ay ansixiyeen oo ahaa sharciga badaroolka korneyl cabdi aadan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in aada loogu baahnaa sharcigaasi ay xildhibaanadu ansixiyeen islamarkaana wadanku waa aad uga hormarayo waxa uuna tilmaamay in wadanka shaqola-aan ay ka jirtay balse uu haatan soo kabanayo maadaama sharcigaasi wakhtigii loo baahnay ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka shaqola-aanta haysatana dhallinyarada dhimeeya jaamacadahuna ay heli doonaan islamarkaana kana faa'iidaysan doonaan sharciga bedroolka ayuu yidhi korneel cabdi aadan oo ka mid ah siyaasiyiinta sida aadka ula socda arrimaha siyaasadda ee dalka
aniga waxaan ila waxaan leeyahay waa arrin dul oo usoo hoyatay soomaaliya in badan baa ka dhacay dadku waa tawaariisan yihiin dhaqaale ma jiro lacagtiisuna soomaalida waa arkaynaa meelay ka dhaxday in kuwa iska dugaan oo iska go-aan baa mataqaanaa lagu rasaaway marka haddii mataqaanaa dhaqaalaha wadanka qayb kamida lasoo saarayo dhulka ku jira sida batroolka iyo baabkii macdintiga waxyaabahaasoo dhan aad bay muhiim u yihiin maxaa yeele wadanka dhaqaalaha soo gelaya oo dadkuna dhaqaalay u baahan yihiin shaqa la-aan baa jirta oo shaqadaa soo baxaysa waxyaabahaasoo dhan buu muhiim u yahay waan u hambaliyeynayaa runtii dowladana shiixiina maaragtay farmaajo iyo khayre waxay ku dadaaleen nimada sida wadanka looga saari lahay sideedana amniga naftirkiisa markii aan u fiirino xataa qaybtay ku ahaanaysaa marka dadka hadday dhaqaalo la-aan ay yihiin amni darradu way iska dayanaysaa haddii laakiin dhaqaalaha wadanka loo soo saaro dadka oogaa qabuuba soo gelaysa dhanka kale korneel cabdi aadan oo sii hadlaya ayaa xildhibaanada federaalka ee soomaaliya wuxuu ugu mahad celiyey sida wanaagsan ay u ansixiyeen sharcigaasi oo wadanka aada loogu baahnaa wallahi inagoo sharcigaa lasoo saarin iyo dowlad awood leheen macnaha imagasha waxaa weeye wadanku wuxuu u baahan yahay muhiimka sharcigaas la ansixiyey boqolkiiba boqol way ku saxyiin baan leeyahay weliba waxaan leeyahay farmaajo aan baa ku jirayaa saxiixa ugu dab kale inuu si ugu dhaqsiyaa badan ugu duubo si ugu dhaqsiyaa badan sidii looga howlgalo wadankan waxaan ognahay sidaan u dhalanay ama midda naga horreysa oo dhan wax dhaqaalo wadanka dib iibkeysata ama badda ama laga soo mataqaanaa lacanta alqada ma jirto marka muddada mataqaanaa dhagaha dadka iyo shacabkaba ay maaragtay rajeynayeen oo rajasameel bay iska ahaayeen marka wadanku sidiisaba batroolka uu leeyahay dadka ayuu hadlahayaa inuu ugu noolnaan yahay sharcigaas la ansixiyeyna aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa golaha baarlamaanka senatarada iyo farmaajo iyo khayra intaba aad baan ugu hambalyeynayaa waa taariikhda ka faa'iideysanayaan maxaa yeelay waxaan wadankaa loo soo saarayaa shacabkaa loo soo saarayaa kow marka ugu horeysa shaqaalaa laga helayaa shaqaa ka soo baxaysa shaqaabuur baa ka imaanaysa batroolkii saarayaa oo mar hadduu bilaaway sidii loo bilaaway noqonayaa waa soconayaa kadib mataqaana waa diib geenayaa wadanka gudihiisa xataa shidaalkaasi aad bay raqiis ugu noqonayaa oo kanaa waxaa naga daaqanaya lacagtii aan dibadda u aadayn oo aan shidaal kusoo degayn la daadanaysaa wadanka ku laabanaysaa kii aan dibna dibadda u qaadaynina mataqaana lacag baa naga soo gelayso hadalkani korneel cabdi aadan wuxuu imaanayaa xilli dhibaan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ay ansixiyeena sharciga bedroolka
mahadsanid hodan madaxda maamulka jubbaland ayaa waxa ay sheegeen inay wadahadal la gelayaan madaxda gobolka gadow isaguo hoos yimaada maamulka jubbaland ayaan nuur xirsiiha ayaa warbixinta warkaasi inoo haysa xilligii guddoomiyaha xilligii gobolka gado maalmihii lasoo dhaafay ay ka jireen naxiisada u dhexeeya qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka gado ayaa waxaa jiray guddoomiyaal badan oo ka baxsaday gobolka gado kuwaasoo qaarkoodna soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya jubbaland ayaa bilowday wadahadallo ay u furayso guddoomiyaasha degmooyin degmada baardheere kuwii hore iyo kuwii xilligan hayo kuwaas oo aan ku cusubba maamulka cali yacquub oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda gobolka gado ayaa waxa uu ka hadlay madahadalladan ay soo gaarsiiyeen mas-uuliyiinta ka tirsan jubbaland kuwaas oo lasoo diray degmada baardheer ee gobolka gado wallahan waxa weeye waa wada hadlayaan degmada militariga federaalka gacanta ku haya wax soo bara ah iyo wax dhibaato ah iyo wax maxaan ku idhahdaaye obasida looma ogolo iyagu garsoona ma garan waa gartay ciidamadan waa ciidamo dowladda federaalka ciidan qabiil loo qaybiyo lama ogolo waa federaal baa gacanta soo ugahay wasaaradda gaashaamiinta baarta koonka soomaaliya si toos uga taga oo mishaarka siiya jubbaland mishaar ma siiso ciidan uma joogo marka walahadal hadday ku dhamaysan waayaan waxa weeye wax jubbaland ciidan ma joogo danacan dowladda federaalka gacanta ku horanaysa la dhacan waa walahadlaya waxay ku dhamaysan inshaallah ayadaa waan ogaan doonaa insha allahu tacaala laakiin wax dhibaato degmada looma ogola inaba ha yaraato gobolka xaaladiisa degmada gobolka deged gaar ahaan todobada degmo ee gobolka jaro waxaad ogtahay milkiilka federaalka si buuxda gacanta ugu hayo waa gartay tuulooyinka iyo isu socodka gaadiidkan insha allahu tacaala bisha january oo hadda aan maanta sideedda taariikh sideedda oo ka bilaabato waa sii furi doonaa haddii ilaahay dhinaca kale cali yacquub uu sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay inaysan doonaynin dhinacooda wax wada hadal ah oo ay la furaan maamulka jubbaland annaga kenya dowlad garis baan nahay haddaynu xoogeyn weydo dabcan annagana dowlad baan nahay insha allahu tacaala kulli madaxda dowladda federaalka ee arrintaa u taallaa wax inaba ha yaraato ee ciidanka jubbaland ee maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka ciidankeeda gobolka gadisho wax wada shaqayn inaba ha yaraato oo ka dhexeeya ma jiraanin kuwa maamulka jubbaland musuqmaasuqiisu waa tiro batay waa qabqabeeyayaal goor lalis weeye goor laliska soomaaliya ka dambeeyaan lalama shaqayn karo dadkiibay gateen dadkiibay gateen dadkiibay laynayaan marka lalama shaqayn karo saasa sida ummadda soomaaliyeed lala shaqaynaya indada wax isbedela ka socda oo male musuqmaasuq dadka iska horkeynaya dadka shacabka iyo ciidanka iyo maamulka jubbaland oo maamulka sheegka jubbaland oo awoodda dara
dagaal u dhexeeya ciidamada xoogga dalka iyo dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda mokeyga ee degmada afgoye waxaana ka dhashay khasaare kala duwan kolay ay la socdeen ciidamada dowladda soomaaliya kuna wajahanaa deegaanka sabiiba ayaa la sheegay in jidka ay u galeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaana halkaasi ka dhacay dagaal saacada ama saacad ka badan halkaasi ka socday lama oga khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray inta uu leegyahay balse waxaa la sheegayaa inuu khasaaro jiro sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha ciidanka booliiska degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dhanka kale ma jiraan weli wax wara oo ka soo baxay al-shabaab oo wax wara ka soo saadhay dagaalkaasi al-shabaab ayaa weeraro gaadmaha mararka qaar ku qaada ciidamada dowladda iyo kuwa amisom madaxweynaha maamulka puntland dania ayaa ku baaqay in faragelinta laga daayo doorashada maamulka galmudug madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi dania ayaa ku taliyey in xalinta ayaa ku taliyey in xalinta xaaladda galmudug faraha looga qaado dadka u dhashay gobolkaasi wuxuuna dowladda federaalk soomaaliya ku dhaliilay inay howlahaasi ka qaadato ama ay door gurracan ka qaadanayso waxa uu sheegay in deegaanada galmudug ay dhisteen maamul islamarkaana haddii la farageliyo dhibaato badan ay ka dhalan doonto waraysi gaar ah oo dani uu siiyey laanta af soomaaliga b b c da ayaa lagu weydiiyey su-aal ku saabsaneed inay iska warqabaan isaga iyo madaxweynaha galmudug axmed ducaale gillaxaaf oo sidoo kale uu khilaaf weyn kala dhexeeyo dowladda dhexe ee soomaaliya sida aanan annaguba u jecel lahay inaan faraha lala gelin arrimaheenna hoose ayay puntland iyaduna u ixtiraamaysaa maamul walba oo arrimihiisa gudaha waana sidaa waana shay dabiiciya inay aragti kala duwan iyo khilaaf dhacaan xilliga doorashada laakiin waxaan ku ixtiraamaynaa dadka reer galmudug inay arrimahooda dhammaystaan ayuu yidhi madaxweynaha puntland si toos ah ugama uusan jawaabin su-aalo la xidhiiray in isaga iyo xaaf ay si hoose isula socdaan hase yeeshee wuxuu ku baaqay in dowladda dhexe ay joojiso qaadashada doorka galmudug oo uusan u fasixin dastuurka soomaaliya dadka reer galmudug waa dad soo jireena waxay ka qayb qaateen xorriyaddii dalka waxay aasaas aasaas u yihiin midnimada soomaaliya waa dad soomaaliyeed oo xudin u ah ama dad soomaalida xudun u ah intaas iyo in ka badan ayay ku filan yihiin marka waxaan rajaynayaa in dowladda galmudug loo daayo dadka reer galmudug si ay u dhistaan dowlad ay u dhan yihiin oo ay isku raacsan yihiin ayuu yidhi waxaana dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqay inay faragelinta tooska ay ku hayso doorashada galmudug ka joojiso islamarkaana dadka u madax bannayso dhismahooda warkii habeenee raadiyaha cadaado ayaad dhegaystayaal la socotaan qaramada midoobey ayaa sheegtay in xuutiyiinta yaban aysan ka dambeyn weerar sanadkii hore lagu qaaday xarumaha saliidda ee sacuudiga warbixin ay soo saartay guddiga qaramada midoobey u qaabilsan la socodka xayiraadda ayaa sheegay in xuutiyiinta dalka yemen aysan fulin weerar sanadkii hore lagu qaaday xarumaha ugu waaweyn ee soo saara saliidda ee boqortooyada sacuudiga sida ay warisay wakaaladda wararka ee royters maraykanka midowda yurub iyo boqortooyada sacuudiga ayaa dowladda iiraan ku eedeeyey weerar lagu qaaday xarumaha saliidda ee aramco iyo abiiq iyo qurays mas-uuliyiinta mas-uuliyadda weerarkaas oo dhacay afar iyo tobankii bishii sebtembar ee sanadkii hore ayaa waxaa sheegtay fallaagada xuutiyiinta ee ka dagaalama gudaha dalka yemen iyadoo dowladda iiraanna dhankeeda ay iska fogeysay inay wax luga ku lahayd weerarkaasi warkii habeen dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga inta ah warka waxayna la socodsiinaya anigoo sharmaarka ah intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyow cadaadu xog buu kuu sidaayo xaqaadu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaadu xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyow cadaadu wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaadu xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan